asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta xubinta murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan ka soo xullo afka hooyo taasoo ah mid aanu uga jeedno meelo fara badan inay dadka tusaalayaal uga noqon xubinteenna maantana waxaan ku soo qaadanaynaa ama ay digniin ka tahay haddii eebba idmo oo aan dhahaynaa garqaadasha la'aanta ama macaangeg nimada ama isla weynida ama dabamarka iyo waxyaalaha loo yaqaano xinjarafijaaska haddii aan hoos usii galo waxaa la yidhi waxaa dhacday nin oday ah oo ah ragga garyaqaanka ama ah xishood yaqaanka kuwa kuwaasoo ah kuwii dhaqanka hooyo iyo hiddaha kala baxa xishoodaysan ama murtiyeysan ee xurmadu ku gahaadhan tahay ama xurmadu ku dahaadhan tahay xidhiidhka weyn la lahaa ayaa wuxuu sameeyey wiil yar ayaa waxaa ka gashay xaajo haddii wiilka yaraa xaajo ka gashay odaygaasi waxa uu isku dayey inuu wiilka yarkaa la xaajoodo hadduu wiilka yarkaa la xaajoodayna oo eebba idmahayo xaajadii isagiyo wiilka dhex martay ayaa waxay sababtay mid noqotay halkudhig cajiibu uu ka soo baxo halkudhiggaasoo macnihiisu ahaa haddii eebba idmahayo wiilkanu inuusan gar qaadanayn ciddii la kulanta ama waxweydiisa ama dhowrta ama la sheekaysataayna ay tahay mid uu ku dhacahayo xanuunka loo yaqaano qosolgariirka waxaan uga jeedaa qosol gariirka waa qosol aan booskii loogu talagalay ku imaanin ama waaba qosol ay keento cadhadu ama waaba qosol ay keento marinxumadu ama waaba qosol uu keeno xanaaqa bilaa miisaanka ah ee bilaadanka waxyaalaha ayna filaynin ka soo baxa waxa uu yidhi odaygii warwiilow kaalay iga garbax oo aynu wada hadalno hadday wada hadleen wiilkiiyu sheeko canjalafays ah iyo haddii ilaahay idmahayo gondaruug ama warar aan qabanin ninkaa weynee odayga ah ama gartii hawlihii ka hadlahayey aan khusaynin ayaa wiilkii yaraayu ku magaagay haddii magaaga noocaasu ku batay odaygii oo uu la yaabay waa uu tegey waxaanu raadsaday dad islaam ah oo la arka wiilkan iyo haddii eebba idmahayo canjalafaysigiisan aan ahayn heerka lala xaajoon karo taa iyadaa ayaa odaygii niman kaleento ugu keenay wiilkii wiilkii haddii lala hadlay sheekooyin yaryara oo kuwa maaragtay sida majaajilaynta oo kaleenta ayaa lagala kulmay waana nin xaajo weyn iyo dan weyn laga leeyahay kaasoo ah mid haddii ilaha kuusuma ogol yahay gar loo haysto isaguna canjalafaysi ku jira markaasaa nimankii u yimid wiilkii dhallinyarada ahaa markii ay waxweydiiyeen ayay afkiisii fahmi waayeen markaasay qosleen nimankii ayaa qosol la daatay ninkii odayga ahaa ayaa su-aal isweydiiyey oo haddana isaga jawaabay markaasuu wuxuu yidhi caryaa wiilka arkoon qoslin oo aan amankaagin caryaa wiilka arkoo aan qoslin oo aan amankaagin ayuu odaygii yidhi oo isweydiiyey isagu iyadoo su-aashaasu haddana mid isagu si niyada uu isagaga jawaabahayo ay inoo caddahay inay tahay maaha maahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa ninkii ku talo ogol baa loo taliyaa ninkii ku talo ogol baa loo taliyaa